إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa baahisay mid ka mid ah muuqaalada weeraradii dhowaanahan ka dhacayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaanka aboorey ee dhacda duleedka magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka degmada rirurgood ee shabeellaha dhexe mu'asasada warbaahineed ee alkataayib ayaa soo bandhigi doonta dokumentari cusub oo ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee soomaaliya xaalad kala shaki ah ayaa soo kala dhex gashay saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan furimaha dagaalka wixii ka dambeeyey dilkii loo geystay taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalka wasiirka cusub ee gaashaandhigga ayaa sheegay inaysan weli ka maarmin taageerada ciidamada shisheeyaha
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay mid ka mid ah muuqaalada weeraradii dhowaanahan ka dhacayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe xog ku aadan muuqaalka waxaa la diyaar ah waryaheena mahad cubeyd cali alkataayib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal kooban oo soo bandhigaya sida uu dhacay weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka sumadaale ee hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe muuqaalka ayaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aroor hore weerar xooggan ku ekeynaya askartii dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaankaasi waxayna rasaastu haleeshay qaar badan oo ka mid ah ciidanka kuwaasoo meydadkooda looga cararay goobta dagaalka muuqaalkana lagu daawan karo sagaal iyo toban askari ayaa lagu dilay weerarkan toban ka mid ah ayayna dowladda federaalka uga carartay fagaaraha dagaalka kuwaasoo kol horeba meydadkooda lasoo bandhigay haatanna filimka lagu arkayo iyagoo si toos ah loo tooganayo qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku socdaalaya gudaha deegaanka sidoo kale waxaa lagu arkayaa hubkii ay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka soo furteen askartii dowladda federaalka ee ay weerarka ku qaadeen hubka ayaa isugu jira noocyo kala duwan waxaana ka mid ah qoriga loo yaqaan dabaminshaarka ama b k m-ka r b g-ga iyo sidoo kale qoriga a k ka waxaa sidoo kale wehelisa rasaas mahadsanid mahad cubeyd ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaanka aboorey ee dhacda duleedka magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan warkaas iyo war kale oo ku aadan dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka oo maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waxaa halkan kasoo jeedinaya oo isku soo duway waryaheena maxamed daahir dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada ruuneergood ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkaasi ayaa khasaaro culus lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka oo ugu dambayntii ka cararay halka lagu dagaalamay iyagoo dib ugu laabtay deegaanka nuurdugle xaaladda degmada ruuneergood ayaa hadda degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab markaana hiiraan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaanka aboorey ee dhaca duleedka magaalada buulaburde mujaahidiinta ayaa kala ceeriyey ciidamadii halkaa ku sugnaa kuwaas oo jabay markii ay isku dayeen inay weerar ku soo qaadaan deegaanka xaaladda deegaanka aboorey ayaa hadda ah mid deggan waxaana ku sugan ciidanka mujaahidiinta wixii war dheeraad ah ee ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan muasasada warbaahineed ee alkataayib ayaa soo bandhigi doonta dukumentari cusub oo ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee soomaaliya waa kan waryaheena maxamed shiikh war-saxaafadeedka ayaa ciwaan looga dhigay mu'asasada warbaahineedda alkataayib oo soo bandhigi doonto dukumentari cusub oo ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee soomaaliya sagaalka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada toddobada bisha abril laba kun shan iyo labaatanka soddonkii sane ee u dambeeyey waxaa geyga soomaalida ku lixaadsanayay duulaanka dhaqaale ee dowladaha iyo hay-adaha dhaqaale ee reer galbeedka ku soo qaadeen dalkeena iyagoo dhidibada u taagay maamulo maqaarsaar ah oo gaalada u sharciyey boobka hantida ummadda muslimka ah waxay maamuladan ridada ah dhaqaalaha dalka u gacangeliyeen dhigmiroto ka kooban dowlado shirkado shisheeye maalgashadayaal ajaaniib ah iyo siyaasiyiin musuqa ku caanamaala kuwaas oo aan u aabiyeelin hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dalkana ku hogaaminaya dhabaha faqriga iyo gaajada halka ay jaangooynta go'aanada siyaasadeed ee dhaqaalaha dalka la wareegeen hay-adaha i m f iyo world bank isagoo raadraacaya hanaanka ay gaalada u jeexeen wuxuu madaxweynaha xukuumadda ridada xasan sheekh maxamuud dhowaan warqad u diray madaxweynaha maraykanka donald trump isagoona si shuruud la-aana ugu hibeeyey qaybo ka mid ah khayraadka dalka gaar ahaan dekedaha berbera boosaaso iyo saldhigga belidoogle waxaa ka horeeyey heshiisyo hore uga saxay dowladaha etoobiya turkiga iyo imaaraadka bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi haddaba iyadoo arrintaasi laga ambaqaadayo waxay mu'asasada warbaahineedda alkataib dhowaan baahin doontaa dukumentari taxna ah oo ka kooban saddex xalqo kaasoo bannaanka soo dhigayo aragtida dhaqaale ee dalka lagu hagayo tobankii sano ee lasoo dhaafay iyo caqabadaha dhaqaale ee uu dalkeena wajahayo markan bayaanka ayaa isdultaagaya magaca ama ciwaanka dukumentariga taxanaha ayaa loogu magacdaray dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f wuxuuna ku baxayaa luuqadaha af soomaaliga iyo ingiriiska wuxuuna daaha ka feedaya hagardaamooyinka ay hay-adaha i m f iyo world bank ay ku hayaan dalalka soo kabanaya gaar ahaan dalkeena muslimka ah ee soomaaliya wuxuu sidoo kale taxanahan diiradda saari doonaa siyaasadaha dhaqaale ee guracana ee hay-adaha i m f iyo world banka ku soo rogeen dalkeena isagoona si gaara isku dul istaagi doono waxaa loogu yiro barnaamijka deyna cafinta soomaaliya iyo canshuuraha xargaha gooste ee lagu soo rogay shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed waxay mu'asasada warbaahineedda alkataayib taxanahan kusoo gudbinaysaa sababtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku diidan tahay hanaanka dhaqaale ee hay-adaha i m f iyo world bank ee dalka kusoo rogeen iyo baadinimada heshiisyada loo saxeixay qaybaha dambe ee bayaanka mu'asasada warbaahineedda alkataayib kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fariin u dirtay qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna tiri waxay mu'asasada warbaahineedda alkataayib ugu baaqaysaa culimmada aqoon-yahanada ganacsatada jaamacadaha iyo indheergaradka bulshada inay u istaagaan sidii ay uga hortegi lahaayeen boobka ku socda hantida iyo dhaqaalaha ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed una kuurgalaan diraasada iyo doodaha uu taxnaan xambaarsan yahay xukuumadda ridada soomaaliya iyo golaheeda ku caanbaxay beenta iyo marin habaabinta bulshada waxaa looga fadhiyaa inay ka jawaabaan xaqaa'iqda uu soo bandhigayo taxanaha bayaanka ayaa lagu xusay goorta iyo xilliga uu soo bixi doono qaybta koowaad ee taxanaha waxaana lagu yidhi taxanaha waxaa la baahin doonaa laga bilaabo maalinta arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha abril laba kun shan iyo labaatanka ugu dambayn qofkii dood ka qaba xaqaa'iqda uu xambaarsan yahay dukumentariga dhagaaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f wuxuu aragtidiisa ku soo gudbin karaa iimeilka hoos ku xusan war-saxaafadeedka ay baahisay mu'asasada warbaahineedda alkataayib kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo gebagabeeyey walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun xaalad kala shaki ah ayaa soo kala dhex gashay saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan furimaha dagaalka tan iyo wixii ka dambeeyey dilkii loo geystay taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalka faahfaahinta qodobkani waxaa la diyaar ah zakariye cumar xaalad kala shaki ah ayaa soo kala dhex gashay saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan furumaha dagaalka wixii ka dambeeyey dilkii loo geystay taliyihii guutadii afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalka hanuur ferey kaas oo la toogtay xilli uu la hadlayay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ah oo ku sugnaa duleedka degmada afgooye wararka ay helayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa tilmaamaya in saraakiishii ciidamadii uu taliyaha u ahaa nuur farey looga yeeray magaalada muqdisho halkaas oo lagu weydiinayo su-aalo la xidhiira sida uu weerarka u dhacay iyo suurtagalnimada kaalinta ay ku yeelan karaan waxaana xaaladan kala shakiga ah aada u sii xoojiyey iyadoo weli aan la helin tafaasiisha weerarka iyo qaabka loo dilay nuur faray ilawareedyo ayaa tilmaamaya in la amray saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka inaan la arkin qofa ku dhex soconaya xeryaha ciidamada isagoo qorigiisa wata shaqsigii suuli u baahda waqti habeen ahna ay tahay inuu ku qaylo dhaamiyo magaciisa ciidamada uu ka tirsan yahay iyo waxa uu doonayo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda federaalka ayaa la faray inay ka dhex baxaan ciidanka oo ay degaan meelo gaar ah si aana u dhicin weerar la mid ah kii lagu togtay dhur faray oo kaalin firfircoon ku lahaa duulaanka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ilaa iyo hadda dowladda federaalka si faahfaahsan ugama hadlin dilka nuur faray waxaana ay ku eedeysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab fulinta weerarka inkastoo al-shabaab aanay weli ka hadlin weerarkaasi dhabarkana u ridan mas-uuliyaddiisa xaaladan kala shakiga ah ee soo kala dhex gashay ciidamada dowladda federaalka iyo saraakiishooda ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dowladda federaalka ay wajahayso dagaallo adag oo uga imaanaya dhinaca xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegtay magaalooyin iyo deegaano muhiim ah oo ka kala tirsan gobollada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan halka warkanu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan wasiirka cusub ee gaashaandhigga ayaa sheegay inaysan weli ka maarmin taageerada ciidamada shisheeyaha tafaasiil ku aadan warkani waxaa inoo haya mubaarak cumar jibriil cabdirashiid oo ah wasiirka cusub ee gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa xilli uu la wareegayay xilka wasaaradda gaashaandhigga ka dhawaajiyey inaysan weli ka maarmin taageerada ciidamada shisheeye ay duulaan gardarada ah ku jooga soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay dilkii dhowaan loo geystay taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalka nuurfarey kaasoo dilkiisa ka dhacay dowladka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose hadalka wasiirka cusub ayaa yimid kadib markii munaasabad xil wareejinta uu wasiirkii hore gaashaandhig cabdiqaadir maxamed nuur ku faanay inuu dhisay ciidan awood leh waxaan si gaara ugu tacsiideynaa taliyaha guutada afari tobnaad ee kooxda argagixisada uu shalay ku beegsatay gobolka shabeellada hoose waxaan doonaynaa inaan dhisno ciidan qaran oo casri ah xirfad leh anshax leh waxaan nahay qaran wajahaya caqabado taariikhi ah dagaalka dagaalka al-shabaab ee weli dagaalka al-shabaab weli wuu socdaa saaxiibadeenna caalamiga ah waxaan leenahay mahadsanidiin taageeradiinna waa mid weli loo baahan yahay si aan u dhisno ciidan qaran oo tayo leh oo isku filan si kastaba haatee ciidamada shisheeye ee duulaanka soomaaliya ku jooga ayaa ka daalay dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoon lowla ay hataa kula dhaqaale tani oo mugdigelinaysa masiirka dowladda fadlaak haddii ay ciidamada shisheeye ka baxaan dalka mahadsanid mubaarak dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa